وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عداما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم سورة النازعات مكية suuraddan la yidhaahdo suuratu naazicaad oo aayadda u horeysa suuradda ayaa lagu magaceeda lagu magacaabay wanaasicaati qarqa suuratu naazicaad makiyatun wey biijmaaci lmufasiriin suuraddu maki weeyo suuradaha maka ku soo degay ayay ka mid tahay wa aayaatuhaa aayadaheedana sittun wa arbacuuna afartan iyo lix aayadood wey بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ملائكتي قالضة نفتا كسيبيسي أو كم مرحينيسي بان كردار غرقا آه حنون أرورين أما كلبن كلمن وين والناشطات kuwii xarig furayey nafsu lmu'min nashdan xarig furid wey ayaan ku dhaartay wasaabixaat malaa'igtii dabaalanayey baan ku dhaartay sabxan malaa'igta amarka ilaahay wado oo samada intay ka soo degaan dhulka imaanayo awaamirta loo soo dhiibayo ama dhulka ayay ka noqonayaan oo samada ayay u socdaan samadaa oo fog oo jurmigeedana yacni shan boqol oo sano lagu dhex soconaayo ayada iyo ardada inta udhexaysana shan boqol oo sano ay tahay socodkaa malaa'igtu ay soconayso ay duuleysaa waxaa lagu tilmaamaya inay tahay yacni hawadaasay ku dabaalanayaan fasaabiqaat malaa'igtii dheeraynaysay oo la ordaysay la dheeraynaysay nafsa almu'min qofka mu'minkaa naftiisa markay qaato ruuxdiisa aclaa ciliyiin baa loo kor yeelayaa markaasay naftii baa la dheeraynaysaa samaawaadka sare la aadaysaa wey malaa'igtaasaan ku dhaartay sabqan dheerayn falmudabbiraat kuwii yacni dabarayey oo fulinayey amran amar fulinayey malaa'igta mutasarifiinta a ilaahay uu amarka u dhiibay ee yacni acmaal yaa loo dhiibayaa ay qabanayaan marka umuurtaasay fulinayaan oy dabarayaan amran wey yaan ku dhaartaye latubcahunna waa laydinsoo bixin oo laydinsoo bixin walatuxaasabunna waa laydin xisaabi marka jawaabka waa go-an yahi malaa'igtaa shanta qaybood ah ee yacni shaqooyinkaa kala duwan iyo acmaashaa qabtuu ilaahay ku dhaaranaya subxaana wa tacaala malaa'igta yacni waa malaa'ig wanaagsan oo kiraamahoo ilaahay agtiisa ku wanaagsan acmaashaa ay qabanayaan iyo camalkaa loo dhiibaya shaqadaana waa arrin weyn marka arrimahan laga hadli doono ee suuraddu ka hadli doonto ee qiyaamuhu inuu dhacayo ah oo laydin soo cel mar dambaa dadka markay dhintaan kadib lasoo celinayo yacni ayay inay xaq tahay oy run tahay oo wax dhaxaysa tahay buu ilaahay ku dhaaranaya subxaanahu watacaala wanaasicaati baan ku dhaartay qarqan nasciga marka waxaa la yidhaahdaa gaalada markii qofka kaafirka a nafta laga qaadayo bishiddatin iyo waquwa nafta looga siibaya maxaa yeele markii waqti naftu ay kusoo xaadirto mowdku kusoo xaadiro inta aan nafta laga qaadin ayaa wuxuu arkayaa bacda almowd wixii uu la kulmi lahaa meesha naftiisa la geynayo cadaabkii baa la tusaya waxa ka dambeeya ee uu socda ayuu arkaya marka naftii waxay doonaysaa marka inay isku dhejiso jirkeedii leanna waxa ka horeeyaa wuxuu yahay wax aada iyo aad aada iyo aada u fool xunoon aan la xamili karin marka inay isku dhejiso jirkii isku dhejiso ayay markaa nafti bilaabaysaa waktigeediina wuu dhammaaday markaasaa laga murxinayaa sida neef yani no neef isagoo nool maqaarka laga diirayoo kale laga murxinayo saasaa marka looga jeedaya xoog baa looga dhufanaya karqan marka macnaha waxa weeye xanuunkii oo dhan baa isu imaanaya markaa qof yani neef isagoo nool nafta laga bixiyey yani maqaarka laga siibayo oo laga dhilqinayo waa xanuun baa isu imaanayo xanuunkii oo dhan baa markaa isu imaanaya suurada marka nafta kaafirka looga qaadayo waa nooca wanaashidaati nashdanna waxa weeye mu'minka sida nafta looga qaado nashdigana xarig furidaa la yidhaha oo yacni ritiga markii la dabro ee xarigaas ku xiran ee dabarka ah ee seetada la yidhahda sidaa ugu xiran tartiib baa looga furayaa un marka laga furay xariggii laga furay inuusan garanin baa laga yaabaa maba dareemayo marka aayar baa laga furaya mu'minka sidaasaa nafta looga siibaya maxaa yeele markay nafta kusoo xaadirto waxaa la dhaalacsiinayaa maqcadkiisii iyo meeshuu jannada ku lahaabuu arkay ee nafta arkaysaa waxay aada u jeclaanaysaa marka in nafta durbo laga qaado horay u ordaysaaba dee marka tartiib unbaa looga siibayaa yaa looga siiba nashdun waa sidaaso xarig furid weeyaho tartiib baa nafta looga siibaya qofka mu'minka isagoo dareemin yo arrin si raaxo ah nafta looga qaadaya w wanaasicaati baan ku dhaartay malaa'igtii gaalada nafta ka murxinaysay oo ka siibaysay karqan karqan yacni siibitaan marka markii nafti xoog loo jiido karqigu markaa muxuu noqonayaa markaas xanuunkii oo dhan baa isu imaanaya karqan xanuun isu imaadid baa dhacaysa markaa xanuun aada u xoog badan inuu kulmo xanuunkii baa isu imaanaya markaa wanaashidaat kuwii yacni xarig furayey malaa'igtii xarig furaysay baan ku dhaartay nashdan xarig furid waa malaa'igta mu'minka nafta ka qaado si tartiiba uga siibayso wasaabixaad baan ku dhaartay malaa'igtii dabaalanaysay biamri rabbihaa ayay ku dabaalanaysaa ilaahay amarkiisa subxaanahu wa tacaala samaday ka soo degaysaa markaasay ardada u socdaan samadii ardaduna aada bay u kala fog yihiin samada dhexdeeda jurmigeeduna aada buu u wen yahay oo rasuulku markuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam samadii arlo dhexdooda shan boqol oo sanaa loo soconaya samaau dunya iyo ardada samada dhexdeedana shan boqol oo sanaa lagu soconaya aada buu jurmigeedu u wen yahay markaasay dabaalanayaanoo ilaahay baa u fududeeyey socod aada u dheereeyo oo sidaa ay u duulayaan ayay u soconayaan wasaabixaad malaa'igtii dabaalanaysay biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisana la soconaysay oo waxay la soo tegay samaday ka soo tegaysaa tanzilu way la soo degi biamri rabbihaa haddana tascad way la koraysaa biamri rabbihaa malaa'igtaasaan ku dhaartay fasaabiqaati baan ku dhaartay malaa'igtii dheeraynaysay sabqan dheerayn biarwaaxi lmu'miniin ayay la dheeraynaysaa qofka mu'minkaa markii nafta laga qaado malaa'ig baa qaadayso ruuxa almu'min waa la kor yeelayaa ilal ciliyiin baa loo kor yeelayaa marka qofka mu'minkaa markii nafta laga qaado ehlusamahu malaa'igta ehlusamaha way dareemayaan udug baa yaa la dareemayaa markiiba qof mu'mina ruuxdiisii baa lasoo wadaa kaasa albaabaha loo furaya albaabaha loo furaya marka ciliyiin ha la geeyaa ilaahay leeyahy ciliyiin baa la yeelaya qofka yani jirkiisii qabriguu dhex yaalaa laakiin naftiisi qofka mu'minkaa naftiisa waa la kor yeelaya ciliyiin baa loo kor yeelaya fasaabiqaat malaa'igtii la degdegaysay oo la dheeraynaysay biarwaaxi lmu'miniin ayaan ku dhaartay mu'miniinta arwaaxdooda sabqan dheerayn falmudabbiraat malaa'igtii maamulaysay oo dabaraysay amran amar dabaraysay oo malaa'igta yacni afar malaa'igta ka mid ah oo mutasarifiin la yidhaahdaa jiro oo ilaahay uu yacni u dhiibay yacni inay tasarufaan jibriil mikaa'iil israafiil iyo casraa'iil weye afartaas malag mutasarifiin baa la yidhahdaayo malaa'igta ru'asada ayay madax u sii yihiin ru'asaau lmalaa'ika malaa'igta hore ayagaa madax u ah marka awaamir baa loo dhiibay acmaal baa loo dhiibay markaasay yacni fulinayaan wey waa mudabbiraad marka arrintaasay marka awaamirtaa loo dhiibay bay dabarayaan yay dabarayaan falmudabbiraat malaa'igtii yacni dabarayey awaamirta yani loo dhiibay dabalayey ayaan ku dhaartay baa ilahay yidhi amran falmudabbiraati amran jibriil muwakalun biriyaaxi waaljunuud dabaylaha iyo junuudda yaa loo yacni yuu muwakal u yahay asaga ayaa ku tasarufaya yaana dabaylaha iyo waxyaalaha soconayo dhan asagaa yani ilaahay u wakaashay sida waxyigaba ambiyada uu yani ugu keenayo loogu soo dejinayo waxyiga uula soo degayo mikaa'iil muwakalun bilqadri wanabaat roobka da-ayo iyo nabaadka soo baxayo dhanna asagaa muwakal u ahoo yacni meel alla meeshii roobka ilaahay u idma inuu ku do-o mikaa'iil baa wadayo malakulmowt muwakalun biqabdi larwaax arwaaxda iyo ruuxda inuu qaado acwaan buu leeyahay markaa ruuxda inuu qibloodo wax alla wixii nool oo dhan inuu nafta ka qaado ayuu muwakal u yahay israafiil wakhtigiisa markii la gaaro inuu yacni suurka dhawaajiyo oo nafkatun yacni nafqadii lagu dhimanayey iyo nafkatulbacthi tii laysku soo bixinayey labaduba yacni diyaar wuxuu u yahay waktiga amarka la gaaro inuu yani buunka dhawaajiyo marka afartaa malag yaa mutasarifiin la yidhaahdaayo falmudabbiraati amran wey malaa'igtii dabarayey amarka loo dhiibay ama awaamirta ilaahay uu u dhiibay dabarayey baan ku dhaartay latubcasunna waa la idinsoo bixinayaa walatuxaasabunna waana la idin xisaabaya jawaabo qasamkii baa markaa go-an qasamka jawaabkiisi baa go-ano jawaabku waxa weeye latubcasunna walatuxaasabunna waa laydinsoo bixin oo laydinsoo bixin hadal kama jooga in laydinsoo bixinayo oo dib laydiin soo celinayo walatuxaasabunna waana la idin xisaabi wey goormee laydinsoo bixinaya oo laydin xisaabaya yowma tarjufu raajifa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yowma maalin baa laydinsoo bixinayaa tarjufu ay lulayso oy yacni ay gariirinayso alraajifatu tii wax gariirinaysay annafkatu aluulaa wey nafkada hore wey allatii yamuutu minhaa jamiicu alkhalaa'iq khalaa'iqdoo dhan baa dhimanaya wixii nooloo idil markii nafkadaas ay dhacdo wixii nooloo dhan baa naftu ka baxaysaa tatbacuhaa xaal ay raacayso raajifadaas alraadifa tii fangelaysay tii daba socotay raadifada ahayd baa raacayso annafkhatu haaniya wey wa baynahumaa arbacuuna sana kamaa qaala bnu cabaas radia allahu canhuma labada nafko nafkada hore ee wax walbaba wixii nool oo dhan ay ku dhimanayaan iyo nafkada dambe ee nafkatulbacsiga la yidhaahdo ee laysku soo saarayo waxaa u dhaxeeyo afartan sanaa udhaxaysa arbacuuna sana wamaca dalika ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin wax isdaba socdo way isdaba socdaan de waxba isuma jiraan wey tatbacuha araadifa waxaad yani daba socoto oo raacayso alraadifatu tii yani fangelaysay yani waa tii daba socotay wey kulu shayin jaaa bacda shayin fahuwa yardifo wax alla wixii shayga gadaashiisa yimaado yani kii daba socdo wey wuu daba socdaade wuu ka dambeeya un sooma yowma maalin baa laydin xisaabinayaa laydin soo bixinayaa tarjufu raajifa tarjufu ay gariirinayso alraajifatu tii gariirinaysay yacni koonka dhan yaa yacni dhawaaqeeda iyo shiddadeeda yaa koonka idil baa hal mar isla gariiraya xaraka shadiidda ayay ku dhacaysa markaa nafqada kooda markaasa wax la arkaba dhimanaya qof wax kastoo maqlo meeshaa uu taagan yahay bay naftu kaga baxaysa iyay naftu kaga baxaysa tatbacuhaa xaal ay raacayso alraadifa tii dabagelaysay waa anafkatu thaaniya wey quluubun qalbiyaalo laabo yowma idin maalintaa waajifatun tii aada u cabsanaysa wey min ahwaali yowmi alqiyaama qiyaamaha maalintiisa yani shidooyinka maalinta qiyaamo markay aragto yay sidaa u gariiraysaa yani quluubtu waxay imaanaysaa dhuuntay imaanaysaa markay cabsidu aada u badato quluubtu yani saasay isu baraanbaraysaa quluubun laabo yowma idin maalintaas waajifatun tii aada u cabsanaysa wey absaaruhaa laabahaas indhahooduna khaashica daliilatun tii daliilahoo dullaysan oo cabsanaysa wey limucaayanati naar naartii bay arkaysaa awoodda ilaahay bay arkayaan yani arkaysaa indhahaasu absaartu arkayaan oo qof la arka markaa xaqiiqadii buu gaaray malaa'igtii baa sidaa u safan safan bacda safin safan bacda safin naartii jahanamo ayaa halkaa la keenayaa arkayaan dadku arkayaan marka nafta yani mudnibada ahee dambaabtay nafta kaafirada ah marka waxaad arkaysaa cadaabkii bay arkaysaa way qarqaraysaa markaa indhahana indhahoodu waa indho dulaysan oo kor ma fuuri kor ma fiirin karaan aad bay u cabsanayaan wey quluubun laabo yowma idin maalintaa waajifatun kuwii aada u cabsanaya oo gariiraya wey absaaruhaa indhahooduna laabahaas indhahooduna khaashicatun tii dullaysan weeye daliila weeye yaquuluuna ainnaa lamarduuduuna fi lxaafira yaquuluuna waxay dhihi jireen ainnaa anagu lamarduuduuna ma nala celinayaa fi lxaafirati gadaal miyaa naloo celinaya oo markaan dhimano kadib miyaa intii nala soo nooleeyaa gadaal naloo soo celinayaa gadaal miyaa naloo soo celinayaa a idaa kunnaa cidaama nakhira ma markaan lafa baaliyoobay noqonno oon burburno miyaa nala soo celinayaa tilka taas idan karatu noqosho weeye khaasira khasaartay markii dhimanno oon burburno ciiduna cunto haddii nala soo celiyo taas celin maaha waa celin khasaartay waxaan nahayba ma jiro wey waa macno macno labaad waxa weeye tilka macna qur-aanku bacsigii buu ka warramayaa in layse soo bixinay soo ma gaaladu waa munkirulbacsi bacsigii bay inkirayaan markaase waxay leeyihiin tilka idan karatun khaasira haddii ay dhab noqotoba inuu siduu maxamed sheegayo sala allahu calayhi wasalam in nala soo celiyo marka waa soo celin khasaartayoo dee waxa uu noogu goodinayo uu noo sheegaya markaa nagu dhacay waan khasaarnay wy markaa markaa waan khasaarnay waa markaa labada macno labadiiba waa lagu fasiraa wey yaquuluuna waxay dhihi jireen a inaa anagu la marduuduun ma nala soo celinayaa fil xaafira gadaal miyaa naloo soo celinayaa ma noloshii adduunyada hayd baa nalagu soo celinayaa a idaa kunnaa cidaaman ma markaan lafa noqonno nakhiratan baaliyoobay lafa baaliyoobay markaan noqonno miyaa nala soo celinayaa qaaluu tilka idan karatun khaasira qaaluu waxay yidhaahdeen tilka taas idan waktigaas karatun noqosho weeye khaasiratun khasaartay wey marka waa noqosho khasaartay lafa baaliyoobay oo eber noqdo oo ciiddu cuntay baa soo noqonayo taas waa noqosho lagu khasaaray yacni waxaan suuroobaynin baad sheegaysaa macnahay ka dhiganta waa noqosho khasaartay wey ma ma suuroobaysa wey macnihi waa inkir markaas ama haddayba dhacdo waxay leeyihin haddayba taas dhacdo marka waa qiraal oo si aad sheegaysaa haddayba dhacdo tilka idan karatun khaasira marka waa no soo noqosho khasaartay oo dee markaa waxa naloo sheegayaa na qabsan doono waan khasaarnay markaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa inamaa hiya soo celintaasu zajratun dhawaaq weeye waaxidatun oo keliya hal mar unbuu israafiil buunka dhawaajinaya wax alla wixii noolaay o dhan baa soo baxaya markaas waa hal dhawaaq keliya baa ilahay leeyahy subxana wa tacala intu labaad xataa lagu celinayn waa laydin soo celinayaa oo markuu israafiil dhawaaqo waxaan arwaaxda o dhan yacni buunka wuxuu leeyahay duleeluu leeyaha la yidhi bicadadi alarwaax intaa nafta lahoo dhan naftoodiibaa arwaax yacni duleel uhuu leeyahay mar alla markuu dhawaajiyo naf la arkaba sidii shinidii unbay godkaa ka soo boodaysaa jirkeedii meesha uu ku jirayna way taqaanaa toosunbay u gelaysaa leanna jirkiina ciiddaa cunto wuu baabaay laakiin waa la soo celiyey cajmudanabkii dabanicista laftaa la yidhahdee dambaysa halkaa ku jirta keliyaa ka haraysa qofka marka markiiba dee waa la soo celinaya awoodda ilaahay waa u abuurmaya naftiisay usii ordaysa marka yani waxay gelaysaa jirkeedii qabriguu ka soo boodaya markiiba qofka awoodda ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeele amarkiisoo dhanba kun fa yakuun wey wuxuu ilaahay doono kun ahow buu leeyahay fa yakuunu wuuna ahaanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa inamaa hiya soo celintaas idinla adag haddood inkiraysaan adinka fa inamaa hiya iyadu zajratun dhawaaq weeye waaxidatun oo keliya fa idaa waktigaa hum dadkii bisaahira waaba iyagoo nool oo soo jeeda wey markii hal mar la dhawaaqo naf la arkaba qabrigeedii bay ka soo baxaysaa waaba iyagoo soo jeeda oo caadi taam ah ay banaanka taagan yihiin fa idaa hum waaba iyagoo bisaahira waa iyagoo soo jeedo oo kaamil ah wey hal ataaka xadiidu muusa halkan ilaahay wuxuu nooga gelayaa subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay aayadaha noogu sheegaya fircoon malcuunkii weynaa ee ilaahnimada sheegtay daaqiyadii kibirtay qisadiisii iyo nebiyullaahi muuse oo ilaahay uu u diray fircoon inuu ilaahay awaamirtiisa gaarsiiyo tawxiidka ugu yeedho hal ataaka ma kuu yimid nabi maxamedow sala allahu calayhi wasalam xadiidu muusa nabi muuse qisadiisii iyo sheekadiisii ma kuu timid macno labaad hasha yacni bimacnaa qad baa laga dhigaya hal ataaka qad ataaka waxaa kuu yimid xadiidu muusa muuse qisadiisii baa kuu timid id wakti naadaahu rabbuhu rabbigii uu u dhawaaqay bilwaadi almuqadas bilwaadi waadigii buu ilaahay ugu dhawaaqay nabiyullaahi muuse sawdka ilaahay buu toos u maqlay hadalka ilaahay yani ambiyada malagu jibriil baa loo soo diraayo biwaasitati lmalag baa waxyiga lagu soo gaarsiinayay laakiin nebiyullaahi muuse waxaa ilaahay ku ikraamay mucjizaadkiisa ka mida inuu hadalka ilaahay bilaa waasida maqlay soo jibriil u sheegin buu asagu toos u maqlay id wakti naadaahu rabbuhu rabbigii uu u dhawaaqay bilwaadi waadigii almuqadasi la dahiree wanaagsanaa duwa ahaa magaciisa duwa waa meesha duurusiina la yidhaahdo oo yacni dhinaca masar weeye meeshaa laga soo gelaya qudus dha dhankaa kaga aadan tahay halkaasuu markaa y ku maqlay hadalka ilaahay subxaanah wa tacaala iyo nidihii ilaahay id naadaahu rabbuhu rabbigii ayaa u dhawaaqay id wakti naadaahu rabbuhu rabbigii uu dhawaaqay bilwaadi lmuqadas waadigii dahirnaa ee wanaagsanaa xaaluu ku sugan yahay duwa ahaa maxaa lagu yidhi nabiyullaahi muuse idhab tag ilaa fircawna fircawn u tag innahu fircawn dhaqaa wuu kibray aad buu u xadgudbay wuu xadgudbay oo ilaahnimu sheegtay xaddii addoonnimaduu ka gudbay kibirkiisii wuxuu gaaray inuu yidhaahdo ana rabbukum alacla ilaahay ni sarreeyey waaba aniga marka wuu kibraye wuu xadgudbay u tag idhab tag ilaa fircawna fircawn u tag innahu fircawn dhaqaa wuu xadgudbay faqul waxaad tidhaahdaa hallaka ma kuu sugnaaday fircawnow ilaa an tadakaa ilaa an tatadakaa inaad dahirnaato ood shirkiga iyo dunuubta aad ka baxdo oo tawxiidka qaadatood ilaahay u hoggaansato ma kuu sugnaata oo waahdiyaka aan kugu hanuuniyo oon ku tusiyo ilaa rabbika rabbiga cibaadada rabbiga aan kuu tilmaamo oon ku tusiyo oo fatakhshaa markaa aada cabsato aada cabsato oo ilaahay aada adeecdo subxaanahu wa tacaala fa araahu wuxuu tusiyey nabi muuse hu oo fircoona alaayata alkubraa alaaya mucjize ayuuyuu tusiyey alkubraa oo weyn waa ushi wey casaaho wey nabiyullaahi muuse fircoon buu u tegey wuxuu yidhi anuu rasuul ilaahay soo diree baan ahay adigaa la iisoo kaa diray addoon ilaahay baa tahay aniyo adigaba rabbi baa na abuuray rabbigaa inaan ku tawxiidkiisaan kuugu yeerayaa ma doonaysaa inaad dahirnaato oo yacni gaalnimada iyo waxan aad ku jirto aad ka baxdo ood ilaahay caabuddo subxaanahu wa tacaala ood ilaahay ka baqdo isla markaas ayuu had wuxuu tusiyey mucjizo ayuu tusiyey oo maxaa ku tusinayo yacni inaad rasuul ilaahay tahay markuu ku yidhi wuxuu tusiyey ushiisii oo ushii hadda caadiga iska ahayd oo dhangadda ahayd yaa markii sidaa u tuuro waxay noqonaysaa mas aada u weyn abeeso weyn bay isu beddelaysaa markay arkeen ushii isbeddeshay oo mas noqotay waktigooda waxaa aada loo yaqaanay oo nufuustooda ugu weyneed waxa sixirka la yidhahdo waxaa la muuse wuxuu noqday saxarada midka ugu weyn sixir weyn buu la yimi haddaba wax alla wixii saaxir oo dhan inaan isu keenno weyn saxaradii oo dhan bay isu imaatay marka kuwii weliba wax alla kuwii ugu sixir badnaayo o dhan baa la keenay inta ugu aqoonta badnayd xagga sixirka markaasay wax alla wixii sixiraayo o dhan isku xireen oo wax markii la arko dadkii oo dhan ba ay wada cabsadeen oo xataa nabiyullaahi muuse cabsi baa gashay abeeso iyo balaayo un isdaba marayo bay sameeyeen waa indha sarcaad moogta sicir sicirku sidiisa wax xaqiiqa maha lakin waa indha sarcaad waa wax dadka indhahooda lagu samaynayo oon xaqiiqa lahayn nabiyullaahi muuse ilaahay wuxuu ku amray ha cabsanine ushaada uun ku tuur ushii buu sidaa ugu tuuray mas abeeso weyn bay mas weyn bay noqotay markaasu wax alla wixii sixir sameeyeen oo dhan iyo eber ka dhigtay hal mar way wada laqday kulli ushi baa laqday saxaradii mar saxaradii markaa waxay ogaadeen waxa nabiyullaahi m nabi muuse uu la yimid inuuna sixir ahayn saxaradii kulligood baa ilaahay rumeeyey sujuud bayna la dhaceen cilmigu waxaa la yidhi waxbuu taraa jahliga waa wax xun cilmigu qofku walow cilmiga ugu xunba ha yaqaanee jahliguu dhaamaa baa layidhi hadda cilmu sixiru may yaqaanin cilmi kale may noqonin cilmiga cilmiga ugu xumaa ee barashadiisuba ay xaaraamta tahay in lagu camal fala iska daayo barashadiisu xataa waa xaaraam cilmigii asaga ahaa ee xumaabay waxay ku ogaadeen lianna sixirka way yaqaanaan ayagu way garanayaan sixirka soo ma waxaan inuuna sixirayn marka way arkeen fircoon laakiin waxba ma garanin wuxuu yidhi waa asaga saaxirkii idinkugu weynaa weye adiga adinka waaba tashateenba horaad u tashateen soo ma adinkoo dhanba dee waan idin cadaabaya gacmaha iyo lugahan idinka guray laakiin halkaa ka baxay goodii idhab tag ilaa fircauna fircawn u tag inahu fircawn daqaa wuu kibrey wuu xadgudbay faqul waxaad u tidhaahdaa halaka ma kuu sugnaatay ilaa an tazakaa ilaa an tatazakaa inaad dahirnaato oo waahdiyaka aan ku hanuuniyo ilaa rabbika rabbiga oo fatakhshaa aad cabsatid oo ilaahay aad ka baqdid fa araahu wuxuu tusiyey fircawn wuxuu tusiyey nabi muuse alaayata mucjize ayuu tusiyey alkubraa oo weyn waa u shidee marna dhangad caadihay iska tahay haddana mas bay noqonaysaa markaasay wax alla waxay suxaradu sameeyeen oo dhanna way cunaysaa gacantiisii buu haddana tusiyey gacantan caadi bay iska tahay jeebkuu sidaa u gelinayaa markaasay iftiimaysaa holac bay noqonaysaa iyada dha iftiimaysaa fakadaba wacasaa uma adbara yasca fircoon markaa muxuu sameeyey fakadaba wuu beeniyey nebiyullaahi muuse wuxuu la yimid buu beeniyey min cindillaahi in laga soo diray waxaan uu wato inay mucjizo tahay wuu beeniyey wa casaa nebiyallah nebigi ilaahayna wuu caasiyey wuu diidey wuxuu ugu yeerayey humma adbara can iliimaani buu ka jeestay yascaa xaaluu ordayo degdegayo faxashara qowmahu wa junuudahu ayuu kulmiyey fanaadaa wuu dhawaaqay fiihim dhexdooduu ka dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi ana anigu rabbukum ulaclaa baan rabbigiinnii sarraynta badnaa waa aniga anigu rabbigiin baan ahay alaclaa weliba oo sarraynta badnaa ismu tafdiil buu isticmaalay weliba rabbigii caaliga ahayoo sarreeymu ohan alaclaa sarraynta badnaa oo ilaah ka sarreeyaba uusan jirin wey ilaah ka sarreeyaba uusan jirin fa akhadahu allaahu ilaahay baa qabtay nakaala alaakhirati kelimadan dambe cadaabkeedii baa ilaahay ku qabtay kelimadan dambe waa maxay ana rabbukum ulaclaa waaluulaa iyo kelimadii hore cadaabkeedii baa ilaahay ku qabtay oo kelimada horena maxay ahayd maa calimtu lakum min ilaahin hayri horeyna saasuu yidhi maa calimtu lakum ma ogi min ilaahin hayri lakum adinka min ilaahin hayri anigu idinma garanayo mana idin ogi ilaah aan aniga ahayn aniga un weye ilaahayna marka labadii kelimaba ilaahay baa ku qabtay cadaabkoodii hal mar aha loo kulmiyey ilaahay badduu ku halaagay subxaanahu wa tacaala macno labaad waxa weeye nakaalaal aakhirati waaluulaa adduunyada cadaabkeedii iyo aakhiro cadaabkeedii baa labadiba loo kulmiyey oo adduunyadana qarqi baa lagu cadaabay biyaa lagu hafiyey waa la cadaabay isagoo arkayo sidaa u dhooraya nafti laga qaado biyo yani lagu qarqiyey aakhirana ilaahay cadaab buu u diyaariyey oo naar baa loo diya lagu cadaabaya w marka cadaabkii hore iyo kii dambeba ilaahay baa isugu daray waa la cadaabiy wey fircoon muddo badan ayuu boqor ahaa afar boqol oo sano ayuu boqor ahaa bal afartaa boqol oo sano ee uu boqorka ahaa ilaahnimada uu sheeganayay ilaahay xilmigiisa subxaana wa tacala xaliibnimadiisa weligii meel ma xanuunin baa layidhi dhafoorka weligiis xataa sadaha cudurkan la yidhahdo yani goonjab weligii ma qabanin meel yar weligiis ma xanuunin hadduu mar un xanuunsan lahaa wax qaban laha wuuba isgaran lahaa inuu addoon yahay laakiin intaa caafimaad iyo nicmo ayuu ku jiray ayuu ku jiray maalin baa waxaa la yidhi ibliis baa albaabka usoo galacay fircawn markaasuu yihi man oo kuma waa aniga iga furmo oo ilaahnimad sheeganaysa albaabka qofka xagga ka ana ma ogid rabbi baan ahayna waad leedahay albaabka qofka banaanka ka taaganna waa kuwa baad leedahay ibliis waa mucjiza mo marka markaasu wuxuu yihi ma ma ma khayr baalihii malcuunkii miyaa wuu gartay albaabkuu ka furay marka way israaceeno markaasuu wuxuu yihi fircoon baa wuxuu ku yidhi maxaad u diiday inaad nabiyullaahi aadam aada u sujuudto waxaan u diiday buu yihi adoo kalea dhabarkiisa ku jiray waxaan ogaa buu yidhi adiga iyo kuwa lamida inuu dhabarkiisa ka soo baxayo maasha allah marka fircoon sidaasuu ahaa ilaahay baa u nicmeeyey wakti dheer baa la siiyey oo intaa uu maaragtay xukunka iska haystay iyo dowladnimada u lahaa aniga unbaa ilaah ah oo dadka maamulayay aakhirkiisina sidaasuu noqday fakadaba wuu beeniyey fircoon wa casaa nabiy allaahi nebigii ilaahayna wuu caasiyey uma adbara can iliimaani buu ka jeestay yasca ee yacmalu bilfasaadi fi lard isagoo ardada fasaad samaynaya faxashara qowmahu wa junuudahu ayuu kulmiyey fanaadaa wuu dhawaaqay lama ijtamacuu markay soo uruureen faqaala wuxuu yidhi ana rabbukum lacla anigu rabbigiinnii sarraynta badnaa baan ahay laa rabba fawqii rabbi iga sarreeyaa ma jiro fa akhadahu llah ilaahay baa ku qabtay oo ku ciqaabay nakaala alaakhira kelimadaa dambe cadaabkeedii iyo waluulaa midii hore ana rabbukum laclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri waa labadaa kelimo nakaala alaakhirati waluulaa baa ilaahay ku qabtay ina fii dalika lacibrata liman yaksha ina fii dalika kaas oo waa maxay aladii fucila bifircoon fircoon waxaa lagu sameeyey ee cadaabka iyo ciqaabta ah la cibra waana wey liman yaksha allaha ilaahay qofkii ka baqay waanay u tahay oo qur-aanku dee qisaskiisa waxa looga waramayo ummadihii hore ee yacni iyo kuwii ilaahay caasiye amarkiisa diida wixii ku dhacay waxa qur-aanku uga waramayo cibro wey in lagu cibro qaato wey kuwa hadda jooga ee gaalada qur-aanku markaa uu soo degaye joogay yuu qur-aanku la hadlaya ma kuwaasaad ka duwan tihiin baa leey haddii aad diidaan waddadoodii unbaad maraysaan ina fii dalika kaas aladii fucila bifircoon fircoon waxa lagu sameeyey ee cadaabka iyo ciqaabta la cibra waana weeye cidatun weeye liman yaksha allaha ilaahay qofkii ka baqay waxaa ilaahay la hadlay markaa kuwa bacsiga diidaya oo inkirayo faqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi a antum adinka miyaa ashaddu daran khalqan xagga abuurka am isamaa mise samada banaahaa ilaahay baa samada dhisay rafacahaa kor yeelay way yacni markaan baaba'no miyaa nala soo bixinayaa waa adinka leh oo soo bixintiina in adinka la idin abuuro waa adinka la yaabano wax weyn ka dhigaya ma abuuriddiinna markaad baaba'deen kadib abuuriddiinna miyaa daran oo dhib badan khalqan xagga abuurka ami samaa mise samada samada intaa jurmigeedu la egyahay oo weyninkeedu intaa la egyahay ilaahayga abuuray subxaanahu wa tacaala inuu bini aadam soo celiyo maxay ku tahay midda kale markii horeba adduunyada ayagoon jirin soo lama keena ayagoo cadamaha la keenay soo celintu marka maxay tahay soo celintu wax fudud wey a antum adinka miyaa ashaddu daran khalqan abuuridda ami samaau mise samadaa daran banaahaa rafacahaa ilaahay wuu kor yeelay samadii ilaahay baa kor yeelay rafacaha rafaca samkaha jurmigeedii buu ilaahay kor yeelay fasawaaha wuu simay wuu simay bilaa shuquuqin walaa tafaawutin ayadoon meelna ka dilacsanayn kala dheerayn oo aan kala qallocsanayn baa ilaahay samay subxaanahu wa tacaala samadaa aada u weyn yuu ilaahay kor yeelay markaasuu simay haddana hawaduu sidaa ugu simay rafaca ilaahay wuu kor yeelay samkahaa samadii jurmigeedii baa ilaahay kor yeelay fasawaahaa ilaahay wuu simay wa aqdasha wuu madoobeeyey leylahaa habeenkeedii habeenkeedii mugdi buu ka dhigay oo koonkaasoo dhan ayuu markaa ku ku daboolayaa wa akhraja duxaahaa nuurkeedina ilaahay wuu daahiriyeyo adhara nuurahaa bishams samada nuurkeeda ilaahay wuxuu ku daahiriyey qoraxda qoraxdii way dhacaysaa koonkii oo dhan baa mugdi noqonaya mugdigaasaa koonka dhan daboolaya haddana qoraxdii baa soo baxayso koonkii oo dhan baa ifayo samadii iyo koonkii oo dhan baa muuqanaya marka iftiimaya waa qudra ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay awooddiisa wey wa aqdasha leylahaa habeenkeedii buu madoobeeyey adlamahu wey wa akhraja wuxuu soo saaray oo daahiriyey akhraja duxaahaa ey adhara nuurahaa samada nuurkeedii yaa ilaahay daahiriyey bishamsi qoraxdaa ilaahay ku daari qoraxdaa loo yani samadiyaa loo idaafaynaya maxaa loogu idaafaynayaa yani mugdiga habeenka iyo maalinta iftiinkeeda samadii baa loo loo tiiriyey oo dee iftiinka iyo mugdigu qoraxday ka imaanayaane xagga samaday ka imaanayaan soo maha yani qoraxda samaday samaday ka muuqanaysaa marka iftiinkeedii marka xaggu ka imaanaya kor buu ka imaanaya markaasu koonka o dhan sidaa ugu fidaya waalarda ardadii bacda daalika intaa bacdigeed daxaahaa ee basadahaa wuu fidiyey ardadii baa ilaahay fidiyey marka hore ardadaa abuurka xagga abuurka ardadaa ku horreysay iyadoon la fidininoo sidaa kuro u ah ayaa la abuuray markaa kadib baa samada ilaahay uu abuuray markuu samada la dhamaystiray kadib baa dhulkii la fidiyey markaa marka xagga abuuriddana way ku horreysay samada xagga fidintana way ka dambaysay samada markii samada la abuuray kadib baa ilahay dhulka fidiyey waalarda ardadii bacda dalika bacda khalqi samaa wey samada markii la abuuray bacdigeed yuu daxaahaa ilaahay fidiyey basadahaa wey akhraja minhaa maaha wa marcaaha waaljibaala arsaaha akhraja ilaahay wuxuu soo saaray minhaa ardadii maa'ahaa biyaheedii buu ka soo saaray ey fajara alcuyuuna minha ilo ayaa ilaahay ka soo bixiyey dhulka biyaa ka imaanaya dhulka badaa ku yaal webiyaal il iska burqanayso oo qulqulayso ceelasha markii la qodo biyuhu ka soo baxayaan dhulka biyahee ilaheedii baa ilaahay soo saaray biyaha ilaahay ka soo saaray ha waa tafsiir tafsiir labaad waxa weeye akhraja minha ardadii ilaahay wuxuu ka soo saaray maa aha maaa samaa samada biyaheedii marka hore kor ka yimid unbay ardadu haysaayoo kaydinaysaa oo dhulka biyahan ka soo baxayo dhan waa biyihii marka hore samada ka yimid ee dhulka galay kaana waa tafsiir labaad oo samada biyaheedii baa ilahay dhulka ka soo saaraya dhulka ka soo saaraya akhraja wuu soo saaray minhaa ardadii maa ahaa biyaheedii buu ilaahay ka soo saaray iyo wa marcahaa daaqeedi wey maa yaakuluhu nnaasu walancaam waxay dadku cunayeen oo yacni raashinkii soo baxayey iyo midhihii dadku cunayeena iyo waxa xooluhu cunaane daaqi xooluhu ay cunayeen intaba ilaahay dhulkiibuu ka soo saaray zuruucdii iyo simaartii iyo cuudkii iyo caleentii xooluhu cunayeen baa ilaahay dhulkii ka soo saaray wa marcaaha yacni daaqeedii baa ilaahay ka soo saaray ay xooluhu iyo dadkuba cunayeen waaljibaala arsaaha waaljibaala buurihii arsaahaa ay asbatahaa wuu sugay cala alardi ardada korkeeduu ilaahay ku sugay lianlaa tamiida bikum inayna idinla dhaqdhaqaaqin ardada yacni buuraha waxa loogu dejiyey buuraha waaweyn ee culculus baa la saaray si ayna u socsoconin ardadu mataacan lakum mataacan raaxayn lakum adinka la idin raaxaynayo waliancaamikum xoolihiinana loo raaxaynayo adinka iyo xoolihiiniba waa la idin raaxaynaya in aad yacni si raaxa adduunyada ugu noolaataan ood ku intifaacdaan yaa sidaa ilaahay u yeelay waljibaala buurihii arsaaha ey asbatahaa ardadii buu ku sugay mataacan lakum raaxayn la idin raaxaynayo lakum adinka iyo waliancaamikum adinka iyo xoolihiiniba yacni waa manfacatan yacni lakum waliancaamikum inaad ku intifaacdaan darteed adinkii wax alla waxaad ku noolaan lahaydeen oo dhan dhulku inuuna idinla socsoconin oo si sugan aada ugu yacni aada ugu noolaataan xooli yacni wax alla wixii noloshiina xayaatadiina ku tacalluqayay o dhan baa laydinkaga soo saaray dhulkii ood ku noolaan lahaydeen xoolihiinni baa sidaasoo kale waxay ku noolaanayeen oo cunayeen inaad ku raaxaysataan ood ku noolaataan wey faidaa jaaat idaammatu lkubraa faidaa jaaat hadday timaado addaammatu tii dabooleysay alkubraa ee weyneyd waa qiyaamihii wey yowma maalintaasuu yatadakaru linsaanu insaanku xusuusanayaa maa sacaa maa camila wuxuu camal falay oo min khayrin wa sharina markii yacni qiyaamuhu dhaco qof la arko wax alla wuxuu camal falay wuu xusuusanaya khayr iyo sharba waxuu inkiri kara ma jiro maalinkaa inkir ma jiro faidaa jaaat hadday timaato addaamma tii dabooleysay oo koonkoo dhanba dabooleysay dhibaatadeeda iyo howlkeeda ayay ku dabooleysaa koonkoo idilba wey ahwaal ahwaasheeda iyo shiddadeeda daamadii alkubraa ee weynay waa qiyaamihii wey waa nafkadii labaad wey nafkatulbactigii wey tii lagu soo baxaye wey yowma yatadakaru linsaan yowma maalin weeye yatadakaru linsaanu insaanku uu xusuusanayo maa saca ee maa camila wuxuu camal falay min khayrin wa shar qof kasta khayr iyo shar wuxuu sameeyey ayuu xusuusanaya wa burizat iljaxiimu naartii jaxiimo ayaa la daahirinayaa liman yaraa qofkii arkayey baa loo daahirinaya dadkoo dhan way wada arkayaan kulliba naartii naartii bay arkayaan oo intaasoo toddobaatan kun oo hoggaan lagu hayo oo hoggaankii la arkaba toddobaatan kun oo malag ay hayso oo sidaa usoo socod ayay arkayaan waburizat waburizat iljaxiimu naartii jaxiimo ayaa la daahirinayaa waa la faydayaa liman yaraa qofkii arkayay baa loo faydaya way wada arkayaan kulli liabsaari naadiriin dadka wax fiiriya o dhan waxay dha kulli way wada arkayaan wey kulli faama man daqaa wa aahara alxayaata addunya faina aljaxiima hiya alma'wa dadku dee waa laba qayboodun markaa faama man daqaa qofkii qooqay oo kibray fii kufrihi gaalnimadiisii wa aahara alxayaata noolashii doontay addunyaa ee adduunyada ahayd doortay cala alaakhirati aakhiro ka doortay adduunyadii buu u go-ay aakhiradii buu ka tegey wuu inkiray aakhiru inkiray faina aljaxiima naarta jaxiima ayaa hiya alma'wa hoygiisa wey halkaa unbuu ku aroorayaa ku hoyanaya wa amaa man khaafa maqaama rabbi wa amaa man khaafa qofkii ka baqay maqaama rabbi rabbigii maqaamkiis yacni qofkii ka cabsaday ilaahay hor istaaggiisa in la horgeynayo qofkii ka cabsaday oo wanaha nafsa nafta ka reebay can ilhawa waxay doonaysa naftu jeceshahay ee xaaraamtaa ka reebay fa ina aljanna jannada ayaa hiya alma'wa hoygiisa aw jannada ilaahay buu ku arooraya gurigiisu waa jannada oo noqonaya dadku labadaa qaybood unbay noqonayaan wey fa amaa man daqaa qofkii qooqay oo kibray oo wa aahara alxayaata addunya noolosha adduunyada a doortay oo adduunyadii u go-ay cala alaakhirati ka doortay faina aljaxiima naarta jaxiima ayaa hiya alma'wa hoygiisa awey halkaa unbuu ku aroorayaa wa amaa man khaafa maqaama rabbi rabbigii la kulankiisa iyo xisaabta in ilaahay la horgeynayo la xisaabinayo qofkii ka baqay sida fii suurati araxmaan ba ilaahay uu ku sheegay waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan qofkii ilaahay hor yani hor in la horgeynayo hor istaagiisa qofkii ka cabsaday adduunyada markuu joogay janataani laba januu leeyaha lagu abaalmarinaya lagu abaalmarinaya wa ama man khaafa maqaama rabbih wanaha nafsa naftii ka reebay can ilhawa waxay naftu doonaysay leanna waxa xaaraamta oo dhan waa yani waa waxay naftu doonaysa wey waa shahwatu nafsi wey naftu waa wax alla waxa xaaraamta oo idil way rabtaa naftu marka qofku waa inuu naftiisa la dagaalamo ee waxa ay doonaysay shahawaadka uu ka reebo wanaha nafsa naftii ka reebay can ilhawaa waxa ay naftu jeceshay doonayso xaaraamta a wey fa ina aljannata jannada ayaa hiya alma'wa hoygiisa ah halkaasuu ku arooraya jannada ilaahay buu u galbanayaa maalintaa qiyaamo gaalada waa la kaxaynayaa naarta ayaa loo kaxaynaya dadka mu'miniinta helo khayrka ana jannada ayay sidii wufuudii oo kale wufuudday u imaanayaan yacni imaatinka la kala imaanayaaba aada u kala duwan oo kuwa kan waa la kaxaynaya malaa'ig baa kaxaynaysa ulaa lagu garaacayaa bir ah qasab baa naarta lagu gelinaya ayagoo la jiidayo lugta la jiidaya marka dambena lagu ridaya yacni addoommaha ilaahay ee wanwanaagsanaa ee mudiiciinta ana ayagoo wufuud ahay imaanayaan dadka wufuudda markay imaanayaanna imaatinkooda yacni waa imaatin aada u sharaf badan oo la sugayo la soo dhoweynayo oo yacni takrimo iyo cizi ay ku sugan tahay wey yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamedow salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh can isaacati bay ku weydiinayaan saacadda qiyaamay ku su-aalayaan ayaana mursaaha goormay sugnaanaysaa goormay saacadda qiyaama goormay sugnaanaysaa ayay ku su-aalayaan goormay dhacaysaa fiima anta min dikra min dikraaha fiima maxay baad anta adigu ku sugan tahay min dikraaha sheegiddeeda yacni saacadda qiyaama yacni sheegiddeeda iyo cilmigeeda maxaad adigu kaga sugan tahay cilmigeeda cidna ma oga wey ista'hara allahu bicilmiha ilaahay baa la khaas noqday saacadda qiyaamo maalintay dhacayso cidna ma ogo nabi mursal ana ma ogo malag muqarab ana ma ogo ilaahay baa cilmigeeda la khaas noqday yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can isaacati saacadday ku weydiinayaan saacadda qiyaamo ayaana mursaaha goormay sugnaanaysaa fiima maxay baad anta adigu fiima anta maadii istifaamiyad ahayd markii xaraf jaar la geliyo camaa iyo fiima iyo yani aliftaa laga gooya maada maadi istifaamiyad markii xaraf jaar la geliyo wey fiima anta fiima maxay baad anta adigu ku sugan tahay min dikraaha sheegiddeeda yacni maxaad adigu kaga sugan tahay ay lasta fii shayin min cilmiha wa dikriha cilmigeeda waxba kama ogid ilaa rabbika muntahaaha ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuu muntahaaha ay muntahaa cilmiha aqoonteeda saacadda waktiga ay dhacayso ogaanshaheeda iyo cilmigeeda rabbigaa xaggiisa ayuu ahaa cid kaloo og ma jiro wey ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuu muntahaaha ahaaday ay muntahaa cilmiha cilmigeeda yacni la ogaado yoolkiisu yani waxa weeye intihadiisu ilaa rabbiha un ilaa rabbika un rabbigaa xaggiisa wey cid kaloo og ma jiro inamaa anta adigu mundiru man qof baad u digaysaa yakshaaha maalintaa qiyaamo ka baqayo qofka cabsanayo ee ka cabsanaya maalintaa baad u digaysaa inuu u diyaar garoobo oo yacni maalintaas usii diyaar garoobo kaasaad u digaysaa un inamaa anta adigu mundirun baa tahay mundiru man qof baad u digaysaa yakshaaha ka baqayo kaannahum waaba ayagoo gaaladu yowma yarawnaha qiyaamaha marka ay arkeen maalinta ay arkaan lam yalbasuu waaba ayagoon ku nagaanin fi dunyaa adduunyada ilaa cashiyatan galab mooyaane galab yacni maalin galabteeda gelinkeeda dambe un ow duxaaha galabtaas subaxeedii barqinkeedii un keliya xataa maalin dhan ayagoon adduunyada joogin bay la mid tahayo yacni galab bay joogeen ama subxi inta subaxnimadii horaa keliya muddadii dheerayday adduunyada ku noolaayeen cibrigii dheeraa oo la siiyey markay naarta arkaan qiyaamaha markay arkaan oo xaqiiqada arkaan waxa hortooda yaalla markay arkaan waxay la mid yihiin adduunyada un inay galab un joogeen maalin galabteedun inay joogeen ama subaxeedii un inay joogeen barqinkeed kaanahum waaba ayagoo gaaladu yowma yarawnahaa yowma maalin yarawnahaa qiyaamaha ay arkayaan ee yucaanuuna yucaayinuuna alqiyaama qiyaamaha ay arkayaan oo si ru'na u arkayaan lam yalbathuu fi dunya adduunyada waaba ayagoon ku nagaanin oon ku sugnaanin ilaa cashiya galab mooyaane ow duxaahaa galabtaas subaxeedii un wax yaroo subax yani gelinka hore ah inay joogeen bay la mid yihiin ama galabtii joogeen ayay la mid yihiin weye adduunyadii iyo waxay soo mareen oo dhan way hilmaami doonaan way hilmaami doonaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ehlu naarka midkii ugu nicmada badnaa adduunyada adduunyada intuu ku noolaa midkii ugu nicmada badnaa oo wax walbaba la siiyey wax walba loogu nicmeeyey ugu caafimaadka badnaa hal mar haddii naarta la geliyo wix alla wuxuu nicmo soo maray weligii inuu weligii hal mar ah uu wax raaxo arkay wuu hilmaamaya wuxuu leeyahay weligaa talow hal mar ana raaxo ma arag wax yaroo un fiican ma arag wixii uu soo maray oo dhan wuu hilmaamaya leanna cadaabka aada buu u daraya ehlu jannaha ninkii ugu dhibaatada badnaa adduunyada markuu joogo ugu dhibaatada badnaa dhibaatooyin oo dhan iyo mashaq oo dhan iyo wax alla wixii nafta dhimay la soo kulmay hal mar markii jannada la geliyana wuxuu leeyahy talow addu weligaa adduunyada ma ku soo martay wax dhiba wax dhibaato oo naftaada dhiba weligaa ma arag wixii uu soo maray oo dhan buu hilmaamay halkaa martoo jannada la geliyo saasay naarta iyo jannada u kala duwan yihiin adduunyada iyo aakhiraduna saasay isu yihiin qofku markuu aakhirada tago ee waxa aakhirada yaallo uu arko adduunyada waa isagoon waxbaba soo marin waa isagoon weligiiba waxba arag wax wanaagsanay waxun wuxuu ahaabo wuu hilmaamayaa qofku wixii adduunyada ah wuu hilmaamaya leanna aakhirada iyo adduunyadu sidaasay u kala wan yihiin wey allahu subxaanahu watacaala aclam wsala allah waslama cala sayidina maxamedin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu lilah sana lilah uma salaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rabbana taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim watub calayna ya mowlana inaka anta tawaabu raxiim allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa ya arxam araximiin sala allah waslama cala sayidina maxamedi